فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo xiliyadan oo kale maalinta jimco aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa shan iyo labaatanka bisha dulqacda kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah cilaaqada wanaagsan waa halka uu ka soo burqado khayrka haddaba maxaa qofka la gudboon si uu u hagaajiyo cilaaqada uu dadka la leeyahay warbixin ayaan idinsoo gudbin doonaa inshaa allah sidee wakhtigu u lumiyaa baraha bulshada warbixin ayaad dhegaysan doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan maxaan ka naqaanaa dalka sirilanka ee qaybta ka ah dhulka laysku yidhaahdo qaarad waakaa hindiya xalqada soddon iyo siddeedaad ee taxnaha fasiiru ayaad ku maqli doontaan inshaa allah kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
فرس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرس ال- waa hagaag qodobadaasoo idil gordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah balse qodobka ugu horreeya barnaamijka waxa uu noqonayaa maxaan ka naqaanaa dalka sirilanka ee qaybta ka ah dhulka la isku yidhaahdo qaarad waakaa hindiya xalqada soddon iyo siddeedaad ee taxnaha fasiiro ayaad ku dhegaysanaysaan waxaana soo jeedinaya walaalkeena mahad cubeyd
الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات qaarad weekaha hindiya waa mandiqad juqraafiyadeedu aad weyn laguna tiriyo inay ka mid tahay kuwa ugu soocan caalamka marka laga hadlayo dhaqanka iyo taariikhda waxayna dhacdaa koonfurta qaaradda aasiya wakhti xaadirkan waxaa dhaca mandiqadan dalal ay ka mid yihiin hindiya bakistaan bangaladesh nebaal buutaan iyo sirilanka iyadoo mararka qaar la raaciyo dalka jasiiradaha maaladeef mandiqada qaaradwekaha hindiya waxyaabaha ay ku soocan tahay waxaa ka mid ah in iyada iyo aasiya inteeda kale ay kala baraan buuraha himalaaya iyo hindakoosh waana mandiqad leh xadaarad qadiimi ah wakhtigii isticmaarkana waxaa dhulkan soo maray gumaystayaal ugu caansanaa ingiriiska sirilanka waa dal ka mid ah wadamada dhaca mandiqada qaaradwekaha hindiya waana dal jasiirad ah oo ku yaala koonfurta aasiya ee badweynta hindiya si gaar ah koonfurta qaaradwekaha hindiya waxa uu waddankan dhacaa meel istaraatiiji ah oo muhiim ah isagoo ka mid ah dalalka deriska la ah hindiya waxaana u dhexeeya marinka lagu magacaabo baalik magaala madaxda dalka waa sarijay oo ay ku taallo xarunta baarlamaanka ee dowladda ka jirta waddankaasi magaalada colombo ayaana ah xarunta ganacsi ee dalka luuqadaha sinhaali iyo taamiiliya ayaana dalkaa si rasmi ah looga hadlaa walow luuqadda ingiriis ku tahay midda aadka looga isticmaalo suuqyada iyo goobaha isku imaatinada dadweynaha tiro ahaan dadka ku nool dalka waxaa lagu qiyaasaa labiyo labaatan milyan oo ruux waxaana ku nool dad heysta diimo kala duwan oo ay ka mid tahay islaamka buudiska nasraaniyadda iyo diimo kale inkastoo aan lahayn tiro koob rasmi ah oo xaqiiqda ka tarjumaya haddana waxaa tirada muslimiinta sirilanka lagu sheegaa inay gaarayso in ka badan laba milyan oo ruux sida muuqatana isticmaaradii kala duwanaa ee dalkaa soo maray ayaa ka shaqeeyey sidii aqaliyad yar looga dhigi lahaa muslimiinta ku nool halkaasi sirilanka oo kutubta taariikhda ee ay muslimiintu qoreen ugu yeeraan jasiiradda sarnadiib ayaa waxaa lagu tilmaamaa in islaam ku gaaray qarnigii toddobaad ee miilaadiyada usluubka ganacsiga ayaana ahaa kan ugu weyn ee saameeyey dadkii ku noolaa halkaasi oo ku qanciyey inay diinta islaam ka soo galaan isticmaarkii burtuqiiska ee isku fidiyey badi dalalka ay marto badweynta hindiya ayaa meelihii uu qabsaday qarnigii lixyo tobnaad ee milaadiyada waxaa ka mid ahaa sri lanka halkaasina waxa uu ka fudiyey olole ballaaran oo gaalaysiin ah kaasoo beegsaday muslimiinta muuriyiinta loogu yeero ee dega sri lanka gumaystayaashii xigay ee holand iyo ingiriiska ayaa iyaguna dhankooda sii kordhiyey dhibaatada muslimiinta sri lanka waxayna muddo dheer muslimiintu wajahayeen xaalado adag hase ahaatee waxay mar weliba gurmad ka heli jireen walaalahooda dega qaaradwakaha hindiya gaar ahaan dalka bakistan dalka sri lanka waxa uu ka kooban yahay ilaa sagaal gobol gobol welibana waxa uu leeyahay magaalo madax magaalooyinka ugu caansan ee dalkanna waxaa ka mid ah kandi
على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات
فرس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
وهجاك weli waxaad maqlaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan cilaaqada wanaagsan waa halka uu ka soo burqado khayrka haddaba maxaa qofka la gudboon si uu u hagaajiyo cilaaqada uu dadka la leeyahay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب لك في رسول الله أعظم قدوة بمحال shaki kuma jiro in cilaaqadu ay door weyn ka qaadato nolosha mujtamaca haddii ay ahaan lahayd mar kala jooga go'aan qaadashada iyo majaalaadka kale ee nolosha iyo waxyaabaha aan xilliyada qaar aan dareenno ee isugu jira farxadda iyo reerreenta murugada iyo tiiraanyada iyadoona xilliyada qaarba ay intaasi ka sii badato
حسن يفوق مزركش الأثواب
waxaa la tilmaamay in cilaaqada ka dhexaysa dadka ay tahay mid muhiima saddex arrimood dartood waa midda koowaade waxay isku kaalmaysanayaan oo iska garabsanayaan arrimaha qaarkood waa ay isku naseexaynayaan waana isku dhimrinayaan oo iska dhegaysanayaan tabashadooda si ay ikhlaas ku dheehan tahay annagoo taas wax ku dhisanayna ay haddana tahay mid aan lala yaabin waayo waxaad arkaysa aragtida islaamka ee cilaaqaadka dadka inay ku taagan tahay tiirar mafaahiimi oo aadaab ah taasoo qofka ku xihaysa inuu mujtamaca dhex galo cilaaqo wanaagsana la sameeyo waxaa habboon in qofka muslimka uu salaamo qofka uu garanayo iyo kan uusan aqoon intaba waxaana waajib ku ah in haddii la salaamo uu radiyo ama mid u dhiganta iyo mid ka wanaagsanba dadkana uu weji furan kula dhaqmo aadaabtan iyo tadbiiqiintooda ma yareysto qof aan ahayn mid xagga akhlaaqda ka jiran isla weynida iyo anaaniyaduna ay naftiisu degtay fahamkeenna ku aadan nusuusta shareecada islaamka ayaa noo horseedaya inaan wanaajino cilaaqaadka aan la leenahay dadka taas oo ah midda laga doonayo qofka muslimka ee ifsanaya hadiga nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam iyo tawjiihaadka shareecada waa inuu ahaadaa mid hagaagsan oo dadka wanaagga u soo duma taasoo ka tarjumaysa sifo bulsho oo sugan islamarkaana toosan lana doonayo inuu ku tilmaamnaado muslimka weyneynaya risaalada diintiisa uuna ogaado in dadka howle helo kalsoonida la kasbado ay tahay waajibaadka ugu muhiimsan ayna tahay wasiilo wax ku ool ah oo ay xaqa ku dhagaysan karaan islamarkaana gartaan qiimaha iyo tusaalaha wanaagsan ee uu qofkaasi xambaarsan yahay badina dadku wax kama maqlaan ilaa dadka ay ku kalsoon yihiin mooye waxaa jirta nusuus badan oo ku soo aroortay in dadka khayrka xaggiisa loo soo dumo waana mid ka mid a sifaadka uu leeyahay qofka muslimka ah haddii uusan sidaasi ahaynna awood uma lahan inuu risaaladaasi guto rasuulka salaallahu calayhi wasalam oo ah dadka lagu daydo midka ugu wanaagsan ayaa inoo sameeyey tusaalooyin sare oo ku aadan sida dadka loola dhaqmo quluubtoodana loo kasbado waxa uuna nebiga inoogu yeeray inaan hadalka isaga ugu dayano ficilka iyo dhammaan habdhaqankiisa isagoona inoo jeexay wadda tan ugu dhow ee quluubta dadka lagu hanan karo arrinkaasna kuma koobna oo keliya dadka uu qaabkooda iyo labiskooda qurxoon yahay ama uu ku cajabgeliya hadalkooda iyo fakarkooda balse waxaa soo galaya dadka oo dhan si dhammaan ummadda loo gaarsiiyo risaalada tawxiidka iyo wanaagga marka laga yimaado in cilaaqaadka lala yeelanayo dadka ay la xiriirto waxaa islaaxinaya arrimahooda adduunya iyo kuwa aakhiro waxaa dhanka kale habboon in ihtimaam la siiyo cilaaqada ka dhexaysa bulshada si maslaxada guud ee dadka looga wada shaqeeyo iyadoo la raadinayo kheyrka iyo wax manfaco u leh bulshada haddaba waxaa jirta habab joogtaynaya cilaaqada wanaagsan ee ka dhexaysa dadka haddii ay ahaan lahaayeen afraad iyo koox intaba waana kuwa muhiim u ah marka laga hadlayo dadka shaqo wadaagga ah ee cilaaqada joogtada ahi ka dhexayso waxaa ugu horeeya waa in qofka uu ku dadaalo maslaxada walaalkiisa uu fahmi karo duruufaha haysta had iyo jeerna uu ku dadaalayo sidii uu kheyrka ugu soo jiidi lahaa uuna kala qayb qaato axwaashiisa kala duwan haddii ay ahaan lahaayeen farxad iyo muruga sidaas darteed ayuuna rasuulka sala allahu calayhi wasallam yidhi tusaale jeceelka naxariista iyo iskudhimrinta ka dhexaysa muslimiinta waa sida hal jasad oo kale taasoo xubin ka mid ah haddii uu dhib soo gaaro jidhka intiisa kale la qaybsadaa waxaa sidoo kale ka mid ah in la isku tanaasulo khilaafaadka yaryar marba haddii lagu taagan yahay manhajka guud qofkuna uu noqdo mid aragtida walaalkiisa qaadan karaa khilaafka ayaana ah kan halaagay ummadihii naga horeegay waxyaabaha sii daa'imaya cilaaqada wanaagsan waxaa ka mid ah in aragtida walaalka aad ku farxdo nebiga sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi walaalka oo aad u dhoola caddayso waa sadaqo waana inaad farxad ku dareentaa daris wanaaggiisa aadna ku jeclaataa dhammaan xaaladihiisa inuu qofku dareemaa inaad u jecesha asbaabuun oo keliya ah balse aan shakhsi ahaantiisa jeclayn waxaa sidoo kale ka mid ah inaad u naseexayso marka koowaad waa inaad doorataa waddada ugu habboon ee aad ugu naseexan karto iskuna day inaad si sarbeeb ah ugu naseexan karto inta aadan si muuqata ugu sheegin tan labaadna waa inaad ku dadaashaa wax idin dhex maray aad xifdiso aadna ilaaliso wixii cawraad ah oo aad walaalkaada ku aragto waa in cilaaqaadka idin dhex maray adiga iyo qofka walaalkaaga ay ku salaysanaadaan nusuusta sharciga ah taasoo hadafka iyo shaqada aad qabanaysaan hal mid ka dhigaysa meeshana ka saaraysa wixii culeys iyo gaabsi keeni karaa waa inaad u ixsaan fasho islamarkaana aad tusto tacaamulka wanaagsan iyo inaad shucuurkiisa ilaaliso aadna u ammaanto arrin isagu mid liito u arko balse ah mid wanaagsan taas oo farxad gelinaysa walaalkaaga muslimka ah waxaa sidoo kale ka mid ah inaad aqbasho naqdinta haddii lagu tuso xujooyin cadcad haddii aysan xujo cad oolin culays ma lahan saxaabiga jaliilka ah ee cumar bin khadaab ayaana dhihi jiray allah ha u naxariisto qofkii tusa ceebahayga in qofku naseexada diido waa arrin aad loo dhaleeceeyo waayo waa nooc ka mid ah in qofka uu naftiisa dembi oo dhan ka taskiyeeyo islamarkaana uu aamino inuusan dembi gelin balse waxaa habboon inaad u degdegto qaadashada naseexada wixii aad ka gaabaysayna aad qaadato haddaba gebagabadii haddii aan dib u daraasayno xuquuqda iyo aadaabta uu islaamka u dejiyey cilaaqada wanaagsan ee dadka ka dhexaysa waxaana helaynaa in mar weliba ay cilaaqadaasi ahayd mid daa'inta joogteynta cilaaqaadka wanaagsan ayaana had iyo jeer ah halka uu ka soo burqado kheyrka suuragalna ma ahan dhisidda mujtamac wanaagsan iyadoo afraadiisa aysan ka dhexayn xidhiir fiican iyo isku kaalmayn
فيا صحبتي والإخاء نشيدي فشدوا الوثاق لنحيي الرخاء وكونوا على العهد نجني ثمارا ونغرف مما بعنا بارتواء قلوب كنقش الغيوم تنامت وفي إثرها الغيث يهمي سقا فيا رب بارك لقاءاتنا وزد حين نعصو بشط الوفاء
فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا
waa hagaag qaybaha dambe barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay sidee wakhtigu u lumiyaa baraha bulshada قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسير النظرات فغدوت أسير النظرات قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات caalamkan aynu ku noolnahay waxaa marba marka kasii dambaysa ka dhacaya isbeddelo waaweyn wuxuuna horumaro kala duwan ka samaynayaa dhinacyo badan oo ay ka mid tahay xagga tiknolojiyadda waxyaabo badan oo xilliyadii hore ahaa kuwo dhib fara badan loo mara ayaa maanta si sahlan durbadiiba lagu heli karaa islamarkaana fadhigaaga ku imaanaya mid ka mid ah waxyaabaha fududaynaya arrimahaasi oo dhan waxaa loo yaqaanaa baraha bulshada ama waxa af carabiga lagu dhaho wasaa'ilu tawaasul ijtimaaciy ingiriis ahaana loo yaqaano social media muxuu yahay social media waa barnaamijyo elektroniga oo kuu oggolaanaya inaad la xiriirto dad kale islamarkaana kuu suuragelinaya inaad isbarataan oo aad isfahantaan macluumaad kala duwanna isdhaafsataan sida sawiro muuqaalo iyo waxyaabo kale adigoo adeegsanaya kombyuter ama taleefanka gacanta barnaamijyada uga caansan marka la joogo baraha bulshada waxaa ka mid ah facebook messenger whatsapp barta horey loo dhihi jiray twitter loona yaqaano x instagram tiktok telegram iyo kuwo kale oo badan haddaba haddii aad fahantay waxa loo yaqaano baraha bulshada oo xilligan isticmaalaan inta badan dadka ku nool dunida horeyna aan usoo sheegnay inuu fududeeyo waxyaabo badan oo markii hore lagu dhibnaa su-aashu waxay tahay ma barwaaqo adduunku kusoo korortayba mise waa masiibo dadku ay la dhiban yihiin saameyntooda shaki wuxuusan ku jirin in baraha bulshadu yihiin mid ka mid ah nimcooyinka uu allah uga deeqay dadka waxayna suurageliyeen inay dad kala fogaa oo arrintooda safar ku xirneed noqdaan sida kuwa isla nool oo kale ganacsigii iyo macluumaadkii ayay fududeeyeen sidoo kale waxay sahleen helidda macluumaadka iyo cilmi dhib badan loo mari lahaa dhanka kale waxay meesha ka saartay kala qoqobnaantii ummadda la kala dhex dhigay iyo xuduudihii loo kala sameeyey waayo adigoo jooga soomaaliya ayaa si toosa ula xiriirta qofka jooga waddanka ugu shisheeya dunida haddii aad aftaqaan waxaa kale oo allah ummadda muslimiinta ugu furay kheyr fara badan oo aan la soo koobi karin ayna ka mid tahay dacwadii oo dadku guryahooda uga gashay nimcadaasi waxay u baahan tahay in si dhabba allah ugu shukrino ka mahadnaqeena waxaa ka mid ah inaan u isticmaalno khayrka iyo wixiina anfaca maadaama ay ku kulmeen kheyr iyo shar wax wanaagsan iyo wax xun wax ku dhibaya iyo wax ku anfacaya waxaa lagama maarmaan ah in si weyn isaga ilaalino xilliyada la adeegsanayo ama la isticmaalayo si aadan ugu dhicin nimcadu aysan isugu beddelin masiibo iyo dhibaato haddaba sidee ayay wakhtiga u lumiyaan baraha bulshadu baraha bulshada waxay koobeen wixii qof mashquulin lahaa sida in qofka la tusiya waxyaabo xiise gelinaya kala duwan saameyn leh iyo wax weliba uu u horseedi lahaa inuu horfadhiyo saacado badan isagoo aan daal dareemin mar wuxuu sidaasi ku noqday social media mid cumriga qofka iyo wakhtigiisaba baabi'inaya isagoo weliba aan dareemin cimrigiisa dhammaantiisa ama badankiisaba dayacay mar haddii aan soo ogaanay dagaalka ay cimriga kula jiraan baraha bulshadu maxay yihiin arrimaha kugu kaalmaynaya inaad adeegsato iskana ilaaliso waxaa habboon in qofka isticmaalaya social media uu arrimahan soo socda mar weliba maankiisa ku hayo kow inuu qofka karto qiimaha wakhtigu leeyahay waayo wakhtigu waa raasumaalka aad haysato waana noloshaada waa kii aad uga faa'iidaysan lahayd cibaadadii lagu abuuray kuna heli lahayd liibaan adduunyo iyo mid aakhiro haddaba in wakhtigaas kaaga baxo meel aan daacada rabbi ahayn ayaa kaa xigta inaad gaarto liibaan adduunyo iyo mid aakhiro labo inaad ogaato in adigu wakhtigaagu mas-uul ka tahay afar arrimood qiyaamaha markii la tago su-aal ayaa lagaa weydiin doonaa ee jawaabtaad ka bixin lahayd maanta ka fikir oo ku talagal rasuulka sala allahu calayhi wasalam afarta arrin hal xadiid ayuu ku sheegay wuxuuna yidhi لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي haddaba si aad uga badbaado sharta allah idinkiisa qaado talooyinkan soo socda kow xadid waxa aad doonayso ee dantaada ah qofkii kale baraha bulshada dan la-aan waxaa ka dayacmaya wakhtigiisa labo inaad adeegsato wakhti ku gaara oo aad uga tala gashay saddex si uusan isku dhexyaa kugu imaan waa inay jiraan ilo gaara oo aad ka raadsato wixii aad ka doonaysay baraha bulshada ugana maaranto kuwo kale afar waa inaad samaysato wax wakhtigaaga ku xasuusinaya si marka la gaaro xilliga aad joojinayso isticmaalkiisa aad uga baraarugto haddaba baraha bulshadu waa halis lala nool yahay ee iska ilaali oo yaysan aakhiro iyo adduunba ku seejin لكل حساب بيوم الحساب حساب عسير مخوف مهاب وقول اللسان وخط البنان سيحصى عليك بغير ارتياب رقيب عتيد على جانبيك يخطان ما قلته في كتاب ويوم المعاد ترى ما عملت فإما ثواب وإما عقاب فحاسب وراقب إذا ما دخلت على الفيس والتيك والواتساب وخذ من تويتر ما فيه نفع وجانب سخافة ربع السناب ودع عنك نشر الخنا والفسوق وذم العباد ونشر السباب وحاذر من العون في قتل عبد ولو بالكلام فذاك التباب ولا تفت في الدين من غير علم فإن الإله شديد العذاب وقم وانشر الخير في كل قطر وأسد النصيحة في كل باب تذكر أخي إن فتحت الحساب بأن غدا يوم فتح الحساب فإن لم تكن هكذا يا صديقي فخير لمثلك طول الغياب فدعها وبادر لما فيه نفع يفيدك قبل فوات الشباب يفيدك قبل فوات الشباب
فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه inta ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galayo dhegaystayaasheenna inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست